أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maamulka ku-meelgaarka ah ee ka dhisan gobolka tigreega ee waqooyiga dalka etoobiya ayaa beeniyey in ciidamadiisu ay qayb ka yihiin colaadda ka dhex taagan ciidamada militariga suudaan iyo kuwa ay taageerto imaaraadka carabta waaxda amniga dalka yukrein ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen qorshe la doonayey in lagu khaarijiyo madaxweynaha dalkaasi askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ayaa lagu dilay weerar xalay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadkaasi ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ganacsade yahuudi ah ayaa lagu dilay magaalada aleskandariya ee dalka masar maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay dawooyin iyo bagaasha dhacay kuwaas oo laga soo ururiyey goobaha caafimaadka iyo kuwa ganacsiga ee degmada bu'aale maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan ballaaran la yeeshay qaybaha kala duwan ee xirfadleyda degmada jamaame kaas oo qayb ka ah olole wacyigelin ah oo wilaayada jubbada hoose looga dhawaaqay culimmada iyo waxgaradka wilaayada islaamiga bokool ayaa ka taacsiyedeeyey istishaadka suldaana cabdulaahi maxamed yare oo habeen hore ku shahiiday deegaanka garasweyne ee dhacduleedka magaalada xudur wasiiro ka tirsanaa maamulka shaaleer diriirka isku magacaabay hiirshabeelle ayaa laga eriyey shaqadii ay u hayeen maamulkaasi kadib khilaaf soo kala dhex galay hogaamiyaasha maamulkaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbuco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamulka ku-meelgaarka ee tigreega ee waqooyiga dalka etoobiya ayaa beeniyey in ciidamadiisu qayb ka yihiin colaadda ka dhexe taagan ciidamada militariga suudaan iyo kuwa taageera imaaraadka carabta cali aadan cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya bayaan ka soo baxay maamulka t b l f ayaa lagu sheegay in uusan sal iyo raadtoona lahayn eedda loo jeediyey oo ku saabsanayd in ciidamadiisu ay ka barbardagaalamayaan ciidamada militariga dowladda suudaan ee uu hoggaanka u hayo jenaraal cabdifataax al burhaan war-saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka t b l f ayaa lagu sheegay in eeddaasi oo ahayd mid ay jeediyeen taliska dagaalyahanada kooxda loogu yaro r s f ee dagaalka kula jirta militariga ay waxba kama jiraan tahay t b l f-na uu yahay xisbi siyaasadeed kooxda r s f ee uu hogaamiyo jenaraal maxamed xamdaan dooglo ayaa sheegtay in militariga suudaan ee ay dagaalka kula jiraan ay yihiin kuwo ku shaqaysta murtasaqo ajaaniib ah iyagoo si gaar ah ugu eedeeyey in kumanaan ciidamo ah oo ka tirsan t b l f ay ka dhinac dagaalamayaan ciidanka wadanka suudaan maamulka ku-meel gaarka ah ee tigre ayaa arrintaasi ku gacan sayray isagoo sheegay in shacabka tigre iyo kuwa suudaan ay yihiin kuwo daris ah oo muddo dheer wada degnaa waad mahadsantahay walaalka cali waaxda amniga dalka yukrein ayaa shaaca ka qaaday inay fashiileen qorshe la doonayey in lagu dilo madaxweynaha dalkaasi warkaasi warbixin kaloo ku saabsan ganacsado yuhuudi ah oo lagu dilay magaalada aleskandariya ee dalka masar waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed rabbaani waaxda amniga dalka yukrain ayaa shalay shaaca ka qaaday in ay fuliyeen qorshe la doonayay in lagu dilo madaxweynaha yukrain valadimir zelenski oo ay qorsheynayeen laba korneyl oo ka tirsan hay-adda mas-uulka ka ah amniga madaxweynaha iyo saraakiisha sare ee magaceeda loo soo gaabiyo s b u kuwaas oo la shaqeynayay sirdoonka ruushka oo ay gacansaar la lahaayeen labada korneyl oo aan la shaacin magacooda ayaa la xiray isla shirqoolka moscow ee diyaarisay ee korneelada ukrain wakiilka oga ahaayeen waxaa ku jiray in lagu dilo madaxa hay-adda s b u ee mas-uulka ka ah ilaalada madaxda sare vaisal malyuk iyo madaxii sirdoonka militariga krailo bodanov seleniska ayaa horey u sheegay in uu ka badbaaday in ka badan toban iskudaydil laakiin waa markii ugu horreysay oo saraakiil sarsare oo ka tirsan waaxda mas-uulka ka ah amnigiisa in ay noqdaan kuwa u shaqeynaya cadowga ukraine sida uu sheegay afhayeenka hay-adda s b u artem dehdriancon oo la hadlay wargeyska bolitico dhanka kale ganacsado yuhuudi ah ayaa lagu dilay magaalada aleskandariya ee dalka masar warbaahinta yuhuudda ayaa waxay xaqiijiyeen in ganacsado weyn oo yuhuudi ah oo watay baasaboor kanadian ah in lagu dilay weerar lagu beegsaday magaalada aleskandriya ee dalkaasi masar wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in dilkan uu geystay ruux dhalinyaro ah oo masaari ah ganacsadaha la dilayna waxaa la sheegay in uu lahaa shirkad ganacsi uuna ka howlgalayay masar muddo sagaal sannadood ah waad mahadsantahay rabbaani askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ayaa lagu dilay weerar xalay mujaahidiintu ka fuliyeen asaldhigga maleeshiyaadkaasi ay ku leeyihiin degmada diisor ee gobolka baay wararka naga soo gaaraya wilaayada baaya ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu habeenkii xali ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xiro koowaad ee degmada diisor halkaasoo askari lagu dilayo kuwo kalena waxyeelo ay ka soo gaartay weerarka xalay mujaahidiintu ay ku qaadeen xerooyinka degmada diisor ee cadowga ayaa qayb ku ah weerarada lagu halakaynayo cadowga islamarkaana har iyo hoy loogu diidayo maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay dawooyin iyo bagaash dhacay kuwaasoo laga soo ururiyey goobaha caafimaadka iyo kuwa ganacsiga ee degmada bu'aale sida uu ku waramayo cabdiwaa maxamed bukhaari iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ayuu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe baaritaano ku sameeyey goobaha ganacsi si loo kala hufo waxyaabaha dhacay iyo kuwa aan dhicin kuwaasoo isugu jira dawooyinka la cuno iyo noocyada kala duwan ee bagaashka maalmo dhowr ah oo uu maktabka caafimaadka ee gobolka howlo ka waday gudaha degmada bu'aale ayuu ku guulaystay inuu gacanta ku soo dhigo xaddi fara badan oo alaabo kala duwan ah kuwaas oo lagu iibinayay goobaha ganacsi taas oo markii dambena lagu gubay goob la wada joogo ugu horrayn qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada bu'aale ayaa bogaadiyey hawsha adag ee uu degmadooda ka qabtay maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe howl ballaaran buu ka qabtay muxaafadada bu'aale alaab dhacday daawooyin dhacay sida cabbitaanada saabuunnada sida daawada bagaashkaoo dhan meelaha laga soo kala qaadayna waxaa ka mida farmashiyaalka bacadlayaasha carwooyinka meelahaasaa laga soo orwa alaab aad u tiro badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay odayaasha muxaafadada bu'aale insha allahu tacaala waan soo dhowaynaynaa mar kasta iyo mar kasta iyo mar kasta waan soo dhowaynaynaa in loo dadaalo dadka iyo duunyada caafimaadkooda laga warqabo waan u mahad celinaynaa dhallinyaradeennana garab baan u nahay mid ka mid a bahda caafimaadka ee degmada bu'aale ayaa ka digay halista ka imaan karta isticmaalka waxyaabaha dhacay oo ay ugu horreeyaan dawooyinka cabitaanada waxa aan ahayn caafiga inta badan waxaan rabaa in bulshada ay ku baraarugsanaato cimrigooda saddex bilood waaye manaha baawaradan iyo waxyaabahan kale wuxuu nooga imaadaa dhoobley waxaa laga yaabaa isagoo bil ama lababa sii yaalla in la keeno sidaasuu ikisbaayar ku yahay waxaan oga digaa marka ganacsatada wax ay soo gadanayaan inuu noqdo wax bed qabo oo caafimaad qabo shayga isagoo saddex bilood daydkiisa ahaa haddii bil ama laba uu soo qaato oo meeshan saddex bilood ku hayso waxaa weye wax dhintay weeye intaa waxaa dheer waxyaabaha ugu adag ee qofka uu ku sumowa waxa qoyan weeyaan waxa qoyan hadduu dhaco badbaado ma leh waad ogtihiin dalka waxaa hadda ku badan waxaa layihahda habatatiska ku badan waxaa keenaya waxyaabahan la isticmaalaya ee dhacay baa keenayo waxaan marka uga digayaa ganacsatada in ay ummadda aynu sumaynin in ay ku baraarugsanaadaan waxa ay lacagtooda ka bixinayan inay ku baraarugsanaadaan waxaan u mahad celinayaa alla subxaana wa tacaala dadkan uu waafajiyey inay howlaha soo qabtaan ma ahan markii ugu horreysay oo sidan oo kale laga sameeyo degmada bu'aale iyo guud ahaan gobolka jubbada dhexe waana dadaal dheeraad ah oo lagu bixinayo ilaalinta caafimaadka bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka iyo guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid bukhaari maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan ballaaran la yeeshay qaybaha kala duwan ee xirfadleyda degmada jamaame kaasoo qayb ka ah ololo wacyigelin ah oo wilaayadii jubbada hoose looga dhawaaqay waa kan walaalka bashiir muxidiin abu ayman oo warbixintaasi noo haya haddii kulankii ugu horreeyey shirar isdabajoog ah oo ay qorsheeyeen mas-uuliyiinta maktabka xisbada iyo maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose lala qaatay ahlu ra'yiga iyo islaaxinta ee waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka wilaayadan islamarkaana looga niqaashay sidii odayaashu kaalin muuqato uga qaadan lahaayeen majaalka al-amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar waxaa markan kulan midkaas dhinac badan kala mid ah lala yeeshay dadka u saaxiibka ah xirfadaha kala duwan ee ka shaqeeya gaadiidka iyo farsamooyinka kale kuwaasoo dhankooda nuqdooyin kala duwan lagala hadlay talooyin iyo aragsiyo badanna lagu biiriyey dadka ahlul xirafka ah ama kuwa ay shaqadoodu tahay farsamooyinka ee degmada jamaame ayaa laga wacyigeliyey dhibaatada iyo munkarka ka soo arooray inay ku dhacaan aqdaada diimeed waxaana towciyaadka dib la isla gartay in qaybtan muhiimka u ah bulshada ay iyaduna kaalin weyn ka qaadato in la suuliyo xumaanta wanaaggana la muujiyo oo la faafiyo waxyaabihii lagala hadlay waxaa ka mid ahaa maadaama ay yihiin qaybo ka dhex firfircoon bulshada inay faham sare iyo wacyi u lahaadaan arrimaha diintooda waxaana qayb ka ah inay ihtimaam buuxa siiyaan salaada oo ay ka horayso wax waliba oo gacanta ay ku hayaan saraawiisha oo ay ku ilaaliyaan xajkooda iyaga oo ka dhowraya isbaalka inay ka fogaadaan noocyada daroogada iyo isticmaalkeeda iyo fasaadka ay leeyihiin iyo inay faafaan dhammaan qodobada mamnuuca ka ah bulshada muslimka ah iyada oo itus itaabsi ay ahaayeen arrimahaas muhiimka ah ee lagala hadlay dhibaatooyinkan hadda bulshada caalamka hadda dadkan hindiya waay dadkan dhallinyaradan ujeedaan waa hindiya sidoo kale bulshooyinka ama dadkeena muslimka soomaalida waxaa lala rabaa inay sidaan oo kale noqdaan xamar waxaa arkaysaa buundooyinka hoostooda suuqyada meelaha laababka ah dhalinyaro inay hadda la fadhiso ay isku durayaan baalkan dalwandiga rinjiga lagu darsado in injection ahaan loo isticmaalo laisku duro qofkii miirkiisa uu doorsoomo maanta oo aan caqligiisa uu baxo waalidkiisna waxmuu taraayo ilmihiisana waxmuu taraayo naftiisana waxmuu tadhi karo waa muuqaal ka dhalan kara haddii dhallinyaradeena ay iyaga oo sahashanaya ay ku dhex faafaan xumaha lala damacsan yahay iyo sida ay bulshada u bedeli karaan kulankan ay mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo xubnaha ka socday maktabka dhexe ee xisbada ay la yeesheen xirfidleyda ka shaqaysata biraha gaadiidka iyo farsamooyinka kale ayaa ahaa kuwa qaatay muddo saacada ah islamarkaana si hufan loogu falanqeeyey arrimihii ugu muhiimsanaa ee tiirarka u ahaa kulanka iyadoona ugu dambeyn allaha fadligii uu guulaystay raggaan meesha isugu yimid meeshaan fadhiya waa asxaabul xiraf dadkii shaqaynayey oo shaqada magaaladan gacanta ku hayay mar kastana ay isla kulmayeen xisbada hadday mootole yihiin hadday gaadi leeyihiin hadday timajare yihiin hadday muxaarqaan leeyihiin haddii waa dadkii wada shaqaynayey mar kastana dharka kii tolayaay waxaan hadda laga sheekeynayay oo taraamadool muqaadaraad qaad innagaa lanoo soo dhoofinaya innagaa dhaqaal lanaga samaynaya maxaa sababta loo samaynaya waa ummadeenna in la fasaadiyo oo maskixiyan loo fasaadiyo waay marka dagaalka lanagu haya qayb ka mida wey innagana dagaalka lanagu hayo inaan garanno dagaalka aan iska difaacno maxaanu ku difaaci karaynaa innagana wada shaqayna dhammaantiin gacan isqabsana haddaba sidee wacyigelinta iyo duruustii ruuxiga ahayd ee ay bixiyaan mas-uuliyiinta mujaahidiinta uga faa'iidaysteen xirfadleyda jamaame ee xubin firfircoon ka ah magaalada iyaga ayaan mikrofoonka ku wareejiyey oo ka hadlaya arrimahaasi waxaan caawan ka qayb galnay barnaamijyo aad iyo aad u xiiso badan waxaa ku horta u horeyna laga bilaabay maxaadarooyin diini ah sida salaadaha noola booriyey in macnaha surwaalida hoose oo macnaha loo dhigin in macnaha jeeyada la jaranin intaasoo dhan markii maxaadarooyinka sheekhada ay isku macnaha isku bedeleen kadib haddana waxaan fiirsanay maxaa la yidhahdaa filmaan oo aad iyo aad u xiiso badan oo weligiin aan arkin midii kale waxaan kala aadna lagu wacyigeliyey in fuudda la jaranin oo yuhuudda sidee laisku shabahsanin midii kale oo ah surwaalka in oo dhulka lagu saraawiishina dhulka lagu jiidan iyo macwista sida rasuulka calai salaam oo kuu yiri oo kaga hadlay waxaa kala aragnay projector aad u wanaagsan oo ka mid ah filmaanka taramadol waxaad ku arkaysaa karamadolka isticmaalayo sida qaab daran qof jiifo qof qalalhaayo qof waa buuwa camal uu yaho niyo waxaan leenahay aad iyo aad ayo naftiin halis ay uu tahay xirfadleydu waxay tiir muhiima u yihiin magaalada ama deegaanka ay ka howlgalaan marka waxqabadkooda lagu laro taqwada iyo xalaal miiradkana waa midka ugu wanaagsan oo waalallaha u jecel yahay marka laga hadlayo kasbashada xalaasha welina kulamada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta ka socda maktabka dhexe ee xisbada ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada jamaame waa kuwa halkoodii ka sii socda qaybaha lala kulmi doono iyo qodobada lagu soo qaadan doono kulamada socda halkan idaacadda ah ayaad kala socon doontaan hadduu allaha raalli ka noqdo
culimmada iyo waxgaradka wilaayada islaamiga bokool ayaa ka tacsiyadeeyey istishaadka suldaan cabdulaahi maxamed yare oo habeen hore ku shahiday deegaanka garasweyne ee dhaca duleedka magaalada xudur aduu faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa cabdiqaani maxamed iyadoo habeennimadii talaadada ah ee aynu soo dhaafnay uu shahiiday allaha ka aqbale maraaqa cabdulaahi maxamed yare oo ahaa ugaaska beesha ansaarta ah ee hadame ayaa waxaa istishaadkiisa ka hadlay culimada iyo waxgaradka wilaayada bakool sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimaa udiinka ayaa ka tacsiideeyey geerida suldaanka isagoona ka waramay qaar ka mid ah wanaagiisa ka hor inta uusan noqon hogaanka beesha iyo intii uu nabadoonka ahaa cabdulaahi maxamed yare ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisu ku aqbala ummata islaamka iyo ehelkiiba ilaahay sabr iyo iimaan ku sii qof walboo nafle adduunkan la sheegana geeri sugaasay khaatamo wanaagsan ilaahay inka weel u siina khaatamo fayla may weeli waqtijay ma dhaafa fadne tan hoob hata ka gebagabaysadiina may wahay khaatamo fayla insha allahu tacaala ee ka gebagabaysadi ugaaskana haddii muddo dheeraas kasa jarni soo malaagan hayne oo lan baraarugsano saxwal islaamiya kumad ahoo diinta islaamka jeelo inuu weliba dadka layn sheego la faafiyo khayrka la geysi hanuun jeeli lan welba arintaasan socdana garabangayaa kumad ayaa masoormawdangayi yaha kasa jari waagii dembana ugaaska beela reer hadama ansaarte iyo nagadi muddo dheer baa beelanha hogaamiyaay khayr badana iyaa lakula kulmay bani aadan leeyahay markan wali wanaag ay usa suubiyo muddadaasi usa ummatan ha hogaamiyaay oo kitaabka alle subxaana watacaala ha ka hogaamiyaay ka maamulaay ilaahay subxaana wataala miisaanshi xasanaadkan saara wali ku qaldamiina ilaahay subxaana watacaala hi ku cafiy shahaadadiisana allaaan aqbala intaasi kadib waxaa dhankooda istishaadka suldaanka ka hadlay malaaqyada kale ah malaaq muxuudiin guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga wilaayada bakool ugaas buraale maxamed heybih ugaaska beesha gaadsan iyo nabadoon madkeer garaar nabadoonka jufada ligsih ee beesha hadame maytacsiidii ama geeridii ama shuhadadii korrogne walaalkii oo taasnay kunaganay malaaq cabdulaahi maxamed yare malaaqi lexraay malaaqi guud ee beele reer hadame usoo dili gacan ku gardaron oona ku dambey gumaystayaasha ku dambey oo ethoobiya gaar ahaan nasaara habasha ku dambey too dileen waana ka dileen magaalada leraw garas weyn ee usoo gurjiyay rooga malaaqaas oo beelaha guud ee muslimiinta dhan malaanhay xalay milik shahiidi iyo shuhadadiisa kulliha aasni mayba lana jannatulfirdows allah ku waraabiyo ilaahay may weydiinaya dunuubtiisa allaha dhaafo walay isu maaragna bani aadam waay guud ahaan muslimiinta mayba lana sabar jamiila ilaahay noo wada siiyo gaar ahaan idii kudhimadii iyo beela idii walanhay mayba lana sabar jamiil eh ilaahay noo wada siiya
magacayga buraale maxamed haybe waaye inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun malaaq cabdulaahi maadyare malaaqii beesha ansaarta ee hadamo ilaahay baa oofsaday waana shahiiday gacan ka xaqdaranna waa dishay wixii u taagnaa unbuuna ku baxay ee wax kale oo dheeraada muuna ku bixin inshaa allahu tacaalaa waana looga horreeyey waana looga dambayn doonaa tan iyada ah shahiidkaas shuhadada allah ka aqbalo muslimiinta dhanna cimrigooda shuhado iyo sadiiqiin ilaahay ha ka wada dhigo gaaladaasna ma ku liibaani doonaan insha allahu tacaala biidnillaahi kariim gaaladana alla ha jabiyo islaamkana alla ha guuleeyo wax kale oo loo dilay ama loo daba jooga ma laha diintiisa unbaa loo dilay ninkana inay diintiisa loo dilo waxay u tahay guul iyo raganimo iyo qiimay u tahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu naxariistiisa janno ilaahay siin doono cadowgii ka xaqdarnaa ee gacantaas lahaana gacanta muslimiinta uu soo geli doono isaga oo lagu ciqaabay ilaahay baana ciqaabtiisa haya runtii walaalkaas lamba antii lagu kasawa lagu sheegay antii anaad ku gordaay goobahas la jarni lan wanaag jeel kheyr jeel muslimiinta jeel dadka deriska ee ma aragne deris wanaagka la dhagadaw iyahaay runtii taarag ahaan hadama ugaaskii tumanaadu anti wanaagta dheegagna laha ku balaawo ugaas oora laha ku balaawo cabdulaahi maadeere tumaga ankahaay tumankaas ugaas sagaalka kale wal an hayne haay anti usaga reerkan ugaas an nagadi tuman i dhoorkii sana labaatan kolba madeeran laakiin tuman i lisan tuman i todobsan anti usa idan wal han haay idan iyo idmaska dhiin qabiil qurunka iyo usaga eyi lan gorda haay lan ma aragne nabadi iyo dadka deriska ee wali shalmudinyi lan gorda haay allah ha u naxariistee malaaq cabdulaahi maxamed yare malaaqa beesha hadamee oo habeenkii talaadadah ee aynu soo dhaafnay ku shahiiday deegaanka garas weyne ee hoostaga degmada xudur ayaa waxaa geeradiisa ka tacsiideeyey waaliga wilaayada islaamiga bokool sheekh cusmaan abo cabdiraxmaan waxgaradka wilaayada ah iyo culimaa udiinka mahadsanida cabdiqani ugu dambeyntii wasiiro ka tirsan maamulka shaalaal dirarka isku magacaabay hirshabelle ayaa laga eriyey shaqadii ay u hayeen maamulkaasi kadib khilaaf xogan oo soo dhexgalaya hogaamiyaasha maamulkaasi waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka ridada ee isku magacaabay hirshabelle ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar khilaafkan oo soo jiitamayay ku dhowaad laba sannadood oo xiriir ah ayaa sababay in mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulkan ay soo dhaafi waayaan magaalada jowhar halka guddoomiyaal loo magacaabay gobolka hiiraan ay ku shaqayn waayeen magaalada beledweyne khilaafka oo saameeyey dhammaan mas-uuliyiinta hoose iyo kuwa sare ayaa sababay inay kala qaybsamaan murtad cali guudlaawe iyo murtado yuusuf dabageed oo ku kala magacaabaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen wareegto ka soo baxday xafiiska murtad yuusuf dabageed ayuu shaqada uga eriyey dhowr wasiir oo ka tirsanaa maamulka ridada ee hirshabelle islamarkaana saaxiibo dhow la ahaa murtad cali guudlaawe dabageed ayaa eriyey wasiirada kale ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maxamed faarax cali wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha zakariya khaliif cabdi wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee raxmo maxamed gulle wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska aadan maxamed muuse warar soo baxaya ayaa sheegaya in murtad cali guulaawe uu isna xilka qaadis ku samayn doono wasiiro saaxiibo dhow la ah murtad yuusuf dabageed islamarkaana uu dib u soo celin doono kuwii saacadihii lasoo dhaafay la ceyriyey maamulo maqaar saar ah ayay ciidamada kufaarta afrikaanta ku ilaaliyaan magaalooyinka ay ka mid yihiin beledweyne jowhar buulo burdo iyo maxaas walaalaha muslimiinta ah ee wada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu